إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن
asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu dhegeystayaal kusoo dhawaada warka duurnimo idaacadda islaamiga ee alfurqaan qodobadiisana waxaa ka mid ah ku dhawaad toban askari oo kuwa maraykanku uu ku shaqaysto ah ee shirkadda bangraf ay maamusho ayaa waxaa lagu dilay dagaal ka dhacay gobolka jubbada hoose saraakiil ka tirsan sirdoonka dowladda federaalk ah ayaa waxaa lagu dhaawacay qaraxyo ka dhacay degmada dayniile ee magaalada muqdisho filim xalay ay baahisay mu'asasada alkataa'ib ayaa waxaa laga daawaday degmada jilba ee walaayada jubbooyinka iyo degmada buuqa qable ee walaayada islaamiga ee hiiraan xubnaha ugu sarreeya ee wasaaradda awqaafta dowladda federaalk ayaa waxa ay ku dirireen lacagaha dulsaarka ah ee ay ka qaataan xujaajta soomaaliyeed ee sanadkan doonaya in ay soo xejiyaan ciidamada xarakada shabaab ulmujaahidiin ayaa dagaal waxa ay ku qaadeen oo ciidan koonfur galbeed ay ku leeyihiin gobolka baay mu'asasada alkataa'ib ayaa waxa ay baahisay xalqada tobanaad ee silsilada waqlud calayhim oo lagu soo gudbiyo dagaalada adag ee soomaaliya ka dhaca qaarkood intaa qodobadii warku waaweynaa dhegeystayaal haatan u diyaargarooba warka oo dhammaystiran
إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن ku dhawaad toban askari oo askarta maraykanka uu ku shaqaysta ah ee shirkadda bangraf ay maamusho ayaa waxaa lagu dilay dagaal ka dhacay gobolka jubbada hoose ciidamada xarakada shabaab ulmujaahidiin iyo ciidamada danab la yihahdo ee maraykanku uu leeyahay ayaa waxay isku farasaareen inta udhexaysa degmada afmadow iyo deegaanka midow ugu yaraantii shan askari oo ka tirsan ciidanka danab ee maraykanku uu leeyahay ayaa la xaqiijiyeen halka ay ku dhinteen afar kalena ay ku dhaawacmeen afarta dhaawacantay ayaa waxaa ku jira sarkaal la yihahdo faysal dheere dagaalkan ayaa waxa uu dhacay wax yar ka hor xilligii salaada subax waxaanu ahaa dagaal aan waxba la isula harin saraakiil ka tirsan sirdoonka dowladda federaalk ah ayaa waxaa lagu dhaawacay qaraxyo ka dhacay degmada dayniile ee magaalada muqdisho laba qarax ayaa maanta waxa ay ka dhaceen degmada dayniile qaraxyada ayaa waxaa lala egtay guri ay ku sugnaayeen taliyaha sirdoonka dowladda federaalk ah ee degmada dayniile ninka lagu magacaabo cabdiraxmaan cali waqooyi iyo taliyihii hore ee sirdoonka ee isla degmadaas cumar cabdi fiidow labadaas sarkaal ayaa waxaa la xaqiijiyey halkaa in ay ku dhaawacmeen waxaa kale oo dhaawacmay laba askari oo kale dowladda federaalk ayaa sidai caadada u ahayd goodamba waxay halka ka qaadatay dhaawacyada saraakiisha iyo askarta si loo geeyo goobo caafimaad oo lagu dabiibo amaba loogu daweeyo saraakiishan waxay u xil saarnaayeen inay soo ogaadaan halka ay ku jiraan xubnaha ka tirsan xarakada shabaab ulmujaahidiin ee ka howlgala magaalada muqdisho gaar ahaana degmada ay madaxda ka yihiin laakiinse ayagii ayaa la beegsaday in ay xog keenaan haba joogta eh muasasada alkataa'ib ayaa waxa ay baahisay xalqada tobanaad ee silsilada waqlud calayhim oo lagu soo gudbiyo qayb ka mid ah dagaalada jihaadka ah ee soomaaliya ka socda cabdifataax maxamed qaasim ayaa warkan inoo faahfaahinaya
الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير
muuqaalkan oo la daawan karayo muddo koob iyo afartan daqiiqo ah ayaa waxay mu'asasada alkataa'ib ku soo bandhigaysaa weerar culus oo ay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ku qaadeen xero weyn oo ay askarta dowladda federaalku ku lahaayeen deegaanka beriire ee gobolka shabeellaha hoose taariikhdu markay ahayd kun afar boqol afartan iyo labadii hijiriyada isdaarka oo ay tayadiisu tahay full h d kuna soo baxay luqadaha soomaaliga carabiga iyo sawaaxiliga ayaan warbixintan uga qisayn doonnaa macluumaadka uu xambaarsan yahay ee ku aadan dagaalka iyo guud ahaan risaalada uu dirayo xilligan isaga ah ee lagu soo beegay beriire waa mid ka mid ah deegaanada shabeellaha hoose ee xiga dhanka magaalada muqdisho wuxuu qiyaastii soddon kilomitir u jiraa degmada afgooye ciidamada weerarka lagu qaadayo ee dowladda federaalka ayaa degan duleedka deegaanka waa ciidan loo dhammaystiray qalabkooda iyo sahayadooda loona sameeyey difaacyo waaweyn ah oo ay kaga gabaadsadaan xabadaha markaaad aragtid muuqaalka xerada waxaad dareemi karaysaa sida adag ee loo dhisay difaacyadeeda laakiin haddana waxaad la yaabaysaa markaad aragtid sida loo jiiray iyo jabka ku dhacay ciidamadaas waxaana weerarkaasi ka buuxa dhacdooyin badan oo kaa qosliya ama se kaa yaabiya inta aan la tegin goobta dagaalka waxay alkataa'ib soo bandhigaysaa diyaargarowga ciidamada mujaahidiinta ee dullaanka qaadaya halka ay ku sugan yihiin waa saldhigga lagu jaangoynayo dhaqaaqii u dambeeyey iyo istaraatiijiyadda dullaanka waxa ay indhahaagu qabanayaan waxaad ku cabbiri kartaa oo keliya hadal yar iyo howl badan ciidanku waa kuwo aad ugu faraxsan dagaalka ay qaadayaan shidaalka socodsiinaya ma ahan kan dimuqraadiyadda federaalisimka qabyaaladda iyo qaadka waa qur-aanka kariimka iyo axaadiidta nebiga sala allahu calayhi wasalam qaar ka mid ah nusuusta waa qisooyin dhacay xilligii uu noolaa nebiga calayhi salaatu wasalaam oo ka warramaya fadliga duulaanka waddada allah gaar ahaan kallahaadda rasuulka sala allahu calayhi wasalam ayaa diray sariyo uu ku jiray cabdulaahi ibnu rawaaxa waxay ku beegneed maalin jimco ah asxaabtiisa xilli aroornimo ah ayay ka laheen isagana wuxuu yidhi waan idinka dambaynayaa oo waxaan la soo tukanayaa rasuulka allah sala allahu calayhi wasalam kadib ayaan idiin soo haleelayaa markii uu nebiga la tukaday ayuu nebiga sala allahu calayhi wasalam arkay wuxuuna ku yidhi maxaa kaa reebay in aad la kalahdo asxaabtaada cabdulaahi ibnu rawaaxa wuxuu yidhi waxaan doonay in aan kula tukado kadibna aan markaas ka daba tago markaas buu nebigu sala allahu calayhi wasalam yidhi haddii aad bixiso waxa dhulka dushiisa saaran oo dhan heli maysid fadliga kallahaadooda
kadib camaliyad xooggan iyo ciidan dabayaallay oo xerada u daatay waxaad arkaysaa sida uu dagaalku isugu duba dhacay kaas oo gaaray ilaa uu waagu si rasmi ah u dilaaco qisooyinka dagaalka ee filimka lagu arki karo waxaa ka mid ah ciidamo ka tirsan dowladda federaalka oo iyaga oo sii cararaya dhabarka laga tooganayo qaar dhinac walba laga soo hareereeyey oo meelay ciirsadaan la kuwa uu dhaawacu turuntureeyey oo xabadka ku soconaya iyo qaar iska tuuraya dhufayska ugu dheer ee loogu talagalay in xerada laga difaaco
nabigeenu sal allahu calayhi wasalam wuxuu yidhi mahalu lmujaahidi fii sabiili illaah ka mahali saa'imi alqaa'im wuxuu la mid yahay sidii ninkii soomanaa oo kaleeto ninka mujaahidkii ee taagnaa ee habeenkii o dhanna maalintii o dhan wuu soomanaa habeenkii oo dhanna wuu taagnaa kaasoo aan ka noogayn oo ka daalaynin salaad iyo soontoonna aan ka daalaynin xataa yarjica almujaahidu fii sabiili illahi tacaala ilaa mujaahidku uu jidkiisa ka soo noqdo ma la heli karaa qof habeen iyo maalinba maalintii oo dhanna sooman habeenkii o dhanna salaad aan ka daalaynin ilaa inta jihaadka adig uga laabanayso oo aad tegayso waxa weeye meeshii alle subxaanahu wa tacaala uu kaa soo kaxeeyey oo adigu soo noqonaysa aduu qanimo wata ma la heli karaa marka macnaheedu waxa weeyaan cid ka fadli badani markaa ma jirto
jabka ciidamada dowladda federaalka ku gaaray xerada beriire wuxuu ka tarjumayaa awoodda askarteeda iyo caqiidada ciidankeeda kadib markii meel walba oo xerada ka mid ah laga soo duubay meydadka ciidamada oo sidii bal la shafay oo kale u daadsan intaasi waxa dheer oo iyana cajiib ah sheekada maxbuus ka mid ah ciidamada dowladda federaalka oo nolosha lagu qabtay
Ahmed adiga udgoysanya ma urduwaysmiyooda adiga udgoysanya ma urduwaysmiyooda
intaasi waxaa dheer hubka gaadiidka rasaasta iyo agabyadii xerada yiil oo u wareegay dhammaantood xarakada mujaahidiinta al-shabaab mid ka mid ah gaadiidka laga furtay dowladda federaalka waxaa ku taalla calaamadda hay-adda saliibka adduunka ama kiristanka adduunka gaar ahaan waa gaariga dhaawacyada lagu qaado
أرعبوهم أرهقوهم قاتلوهم واقتلوهم قارعوهم وادحروهم واحصدوهم عددا بالرزايا أمطروهم والبلايا أقحموهم وإلى الموت وردوهم وليذوقوا الموردا hase ahaatee ee sheekada soo jiidashada leh ayaa waxay tahay wixii dhacay markii ay ciidamada mujaahidiintu la wareegeen guud ahaan deegaanka kana soo dhammaadeen xerada iyo howlaheedii dadka deegaanka beriire waxay muujiyeen sida ay u jecel yihiin ciidamada mujaahidiinta ugana soo horjeedaan askarta dowladda federaalka iyo kuwa shisheeyaha
أما النصر قد نزل ويا أماه لا تبكي ولا تتبدلي خجلا مضيت وملئي الإيمان أن النصر قد نزل ويا أماه لا hooyooyinka carruurta iyo dhallinyarada ayaa takbiirta qaadaya kadib markii ay waddooyinka ku arkeen ciidamada mujaahidiinta mid ka mid ah muuqaalada soo jiidashada badan waa askari mujaahid ah oo qodax ka bixinaya cunug yar oo hooyadii la socday oo u soo cararay halka ciidamada dowladda federaalku ay dadku ka cararaan alkataa'ib waxay filimka ku soo bandhigtay muuqaalada iyo magacyada ragga shahiiday oo kale ah xuseen axmed cali oo ka dhashay murusade xasan cusmaan maxamuud mariixaan fiqi yacquub ismaaciil ibraahim nuur gorgaarte bakarow mawliid maxamed ibraahim eelaay maxamed axmed cabdulaahi habargidir cayr yuusuf xuseen nuur eelaay maxamed axmed geboobe murusade xamse ayaanle maxamed isaaq habar jeclo ramadaan cabdilxaq almuhaajir oo ka soo hijrooday kenya xaqiiqda dhabta ah ee dagaalkan lama ogaadeen haddaanay goobjoog ahayn filim qaadayaasha alkataa'ib raggaas oo sufuufta dagaalka dhex taagan iyagoo kamaradda wata oo si qurux badan u duubaya dhacdada waxaana shuhadadii dagaalkaasi ka mid a xamse ayaanle maxamed oo ahaa filim qaade ka tirsan alkataa'ib marka aad tahay dhegayste ama daawade akhbaaraadka ku soo gaaraya waxaa ugu saamayn badan kuwa qadda lagu qoray ay tahay dhiig waayo wararka kale ee uu aadanuhu soo tabiyo waa ay ka qaalisan yihiin waxayna ka tarjumayaan nafurka dacwada iyo difaaca sharafka muslimiinta sidoo kale filimku waxa uu si gaara u xusay ramadaan oo ah wiilka muhaajirka ah waa naftii horihii fuliyey camaliyadii lagu daafuray weerarkii berire waxuu ka mid ahaa raggii loo xushay inay ka qayb qaataan weerarkii weynaa ee mandabay waxaana uu ahaa munashid sawd qurxoon leh oo suugaantiisa lagu ashqaraaro isdaarkan ayaa waxaa lagu soo qaatay kelimadaha hogaamiyaasha mujaahidiinta iyo rag kale oo ciidamada ka mid ah kuwaasoo diraya hadallo saameyn leh sheekh axmed cumar abuu cubayda amiirka xarakada mujaahidiinta al-shabaab wuxuu dadka muslimiinta ah ugu baaqayaa inay ka mahadceliyaan galladaha allaah iskana ilaaliyaan iscajabinta sheekh mahad warsame abuu cabdiraxmaan waxa uu yidhi khayrka iyo wanaagga alle agtiisa yaal macsi laguma helo isaga oo markaasi ka digaya wax walba oo macaasi ahi sidoo kale sheekh cali maxamuud raage ayaa shisheeyaha iyo dowladda federaalka ah u diray fariintan
waxaan u sheegaynaa kooxda murtadiinta ah inaad mari doontaan dariiqii ay mareen kuwii idinka horreeyey laba mid ayaadna noqon doontaan insha allah inaad ku baxdaan gacanta muslimiinta ama ay gaaladu idinka beddel qaadato idinkoo dullaysan sidii kuwii idinka horreeyey mabda'a gaalada kama hirgelin doontaan dalkan ay muslimiintu ku nool yihiin gaaladii soo dirsatayna waxaan ku leennahay ama cabdulaahi keena ama shariif keena ama xasan keena ama farmaajo ama faarax ama jaamac waxba nooma kala duwna ujeeddada dagaalkeennuna kuma xirira ashkaas ee waxay ku xidhan tahay mabaadii sheikh mukhtaar abuzubayr allaha u naxariista e waxa uu ugu baaqay mujaahidiinta inay ixtiraamaan kooda weyn midkooda yarna u naxariistaan yuusuf xaaji isna allaha u raxmado eh wuxuu dardaarmay in jidka allah lagu jihaado naftana laga iibsado sidoo kale dardaarannada saamaynta leh waxaa ka mid a hadal uu filimka ku dhex leeyahay allaha u raxmado ee sarkaalka walaalow haddaad si xeel dheer u daawato filimka waxaad ogaanaysaa inuusan ka warramayn oo keliya dagaalkii beriire ee lagu laayay ciidamada dowladda federaalka balse waxa uu dirayaa fariimo kala duwan waxaa ka muuqda in ciidamada dowladda federaalka loo sheegayo inaysan naftooda ku halligin xeryaha deegaanada bannaanadooda looga oodo waxa uu dowladaha shisheeye u sheegayaa in hubkooda iyo gaadiidkooda uu taakule u noqonayo xarakada mujaahidiinta al-shabaab haddaanay waddanka isaga bixin waxa kale ee uu dirayaa fariin intaas oo dhan ka dhumucu weyn cidda uu u dirayana waa adiga
شهداء شهداء شهداء شهداء شهداء شهداء الله أكبر الله أكبر
filimka xalay ay baahisay mu'asasada alkataa'ib ayaa waxaa laga daawaday degmooyinka jilib iyo buqa qable oo ka kala tirsan walaayada jubbooyinka iyo tanhiiraan maxamed ciise ayaa warkan inoo haya caawa waxaan daawanaynay dagaal ka dhacay beriire waxaan daawannay walaal mujaahida oo nin murtuda oo qoray wata cayrsaday asaga oon xabad ku dhufanoo nolosha ku soo qabtay mu'asasada alkataa'ib garabka warbaahineed ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xalay baahisay filim cajiib ah kaasoo lagu soo bandhigay dagaalkii ka dhacay beriire filimaantan ayaana laga daawaday wilaayaadka islaamiga ah meelaha laga daawaday waxaa ka mid ah degmada buqa qable ee wilaayada islaamiga hiiraan iyo degmada jilib ee wilaayada jubbooyinka haddaan ku horrayna buqa qable fagaaro weyn oo ku yaala degmada ayaa isugu soo baxay boqolaal dad ah kuwaasoo u soo daawasho tegay filimka ugu horreyn waxaa filimkan ka hadlay oo sharaxay sheekh cabdiwaaxid
labada calan waa u jeediin waa la kala saaray calanka raayada tawxiidka ee nebiga iyo saxaabadiisa ay wateen mujaahidiintuna ay wataan iyo calanka dowladda riddada waa aragtay say u firxanayaan nimanka murtadiinta ah waxaa loogu soo galay gudahooda iyo dhufeesyadooda loogu soo galay allah mahaddaa iskale oo cadowgii jebiyey faquddica daabir alqowmi aladiina dalamuu walxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin kadib waxaa dareenkooda ka dhiibtay dadka u soo daawasho tegey waxaan kusaganahay fagaarihii filimka lagu daawanayey anigoo ku hadlaya afka dhallinyarada degmada buuq qable waxaan halkan ku fiirsannay filim aad iyo aad xiiso badan marka waxaan halkan ugu tahadinaynaa raggii mujaahidiinta iyo raggii maarata walaalkiisa shahadiga galay kulli oo tahadinaynaa wallaahi filimku waxa uu yaabka badnaa raayadii islaamka iyo calankii riddada oo maarata waxa waaye calankii riddadii la raacdaynaayo ragga mujaahidiinta iyo maarata waxa waaye baxsanayaan kaasaa uu yaabka badnaa alkitaa'ib waxaan leenahay jazaakum allahu khayran ilaahay ha idin barakeeyo wax badan oo maarata waxa waaye qarsoonaay aad soo saarteen allah idin barakeeyo leenahay magacay waa shucayb axmed ogaas waxaa ku suganaa fagaaraha buqa qable waxaa daawanaynaa filim oo mujaahidiinta oo cawada soo saareen filimka aad ayaa u daawanay gaalo badan ayaa lagu xusuusta dhanka jilib iyo dadweynaha daawaday isdaarka cusub ee ay soo saartay alkataa'ib dad fara badan ayaa isugu soo baxay goob lagu daawado aflaamta jihaadiga ah waxaana isugu yimid boqolaalo dadweyne ah oo isugu jira nabadoono haween dhallinyaro iyo carruur qaar ka mid ah dadka daawaday ayaa sharaxay filimkan iyo waxa ay ka fahmeen caawa waxaan daawanaynay dagaal ka dhacay beriire waxaan daawannay walaal mujaahida oo nin murtuda oo qoray wata cayrsaday asaga oon xabad ku dhufanoo nolosha ku soo qabtay oo fagaaraha la keenay waan daawaday waxaan kaloo daawaday ayaga oo dhufayskoodii ku jira oo walaalihii ayagoo xabadda ridahayo godkoodii ugu daateenna waan daawaday oo lagu laayo oo lagu xusmiyey waxaan daawaday ayadoo gaadiidka ay ku faanahayeen oo ay soo wateen oo maraykanku soo siiyey oo faransiis soo siiyey oo etoobiya soo siisay oo kenyaati soo siiyey oo wax alla waxa saliib caddaan iyo madow isugu jira ay soo siiyeen gaadiidkoodii oo waxa weye ay ku faanahayeenna wiilal lug ku socdaha ay gacanta uga dhigeen ilaahay baa ku mahadsan mu'asasada alkataa'ib ayaa baahisa isdaaraad muhiim ah kaasoo kala saara waxa ay dowladda federaalka ka sheeganayso idaacadaha iyo xaqiiqda taalla fagaaraha dagaalka xubnaha ugu sarreeya wasaaradda awqaafta ee dowladda federaalk ayaa waxay ku dirireen lacagaha dulsaarka ah ee ay ka qaataan xujaajta soomaaliyeed ee sanadkan doonaya in ay soo xejiyaan cabdisamad cabdulaahi ayaa warkan inoo haya xilli ay muddo aad u kooban oo keliya ka dhiman tahay waqtigii la gudan lahaa acmaasha weyn ee xajka ee sanadka kun afar boqol afar iyo afartanka hijiriyada in badan oo ka mid ah xujaajta soomaaliyeedna isku diyaarinayaan inay gutaan waajibkaas ayaa waxaa soo baxaya musuq hor leh oo ay ku kacayso wasaaradda awqaafta dowladda federaalka wasaaraddan uu wasiir ka yahay mukhtaar roobow cali ayaa waxaa ka dhex jira fadeexad ballaaran oo la xidhiirta in sanad weliba ay musuq maasuqaan howlaha xajka islamarkaana lacaga badan oo dulsaara ka qaataan xujaajta soomaaliyeed sannado badanna way heshiis ku ahaayeen wadaaddo suufiya u badan oo wasaaraddaasi maamuli jiray ayaa haatan arrintu isbedeshay kadib markii loo dhiibay roobow oo ah nin ay suufiyada u arkaan inuu doonayo in sanadkan lacagahaasi leexsado dhowaan guddi uu magacaabay mukhtaar roobow wasiirka wasaaradda awqaafta ayaa waxaa si adag uga hor yimid ku-xigeenkiisa saalax shariif sayid kaasi way gadaal ka riixayaan suufiyada saalax shariif sayid ayaa roobow ku eedeeyey inuu guddigaas magacaabistiisa kala tashan sidoo kalena wuxuu kahayn uga dhigay mid ay mukhtaar roobow walaala yihiin oo lagu magacaabo ibraahim roobow cali shir ay suufiyada isugu yimaadeen ayay ku sheegeen inay joojiyeen wada shaqayntii ay la lahaayeen mukhtaar roobow cali oo ah wasiirka wasaaradda awqaafta ee dowladda federaalka culimmada ahlusunna waljamaaca meel kastoo ay joogaan gudo iyo dibadba waxay caddaynayaan in ay joojiyeen wada shaqayntii mukhtaar roobow waxaan rabnaa halkan inaan ka iclaamino culamaaudiinka ahlusunna waljamaaca halkan ay ka iclaamayaan shirkaasi inaan joojinay ra-iisul wasaaraha dowladda federaalka xamse cabdi barre oo ku soo baxay khilaafka ka dhex jira wasaaraddaas ayaa canaan kala duldhacay roobow iyo suufiyada ku diray lacagaha ay dul saaranayaan dadka xujaajta ah wuxuuna ku sifeeyey dad tuuga ah oo doonaya inay ka macaashaan dadka jidka allah ku baxaya dhibka inagu dhacaya waxyaabaha aan kasbannay een ku dambaabnay xajkaa ka mid a dadka soomaaliyeed ee la yani ilaahay usii socda ee isbaarada loo dhiganayaa qayb weyn ka mid a dhibaatada aadka u weyn eena soo gaartay ka mid tahay dad la gadanayo sidii addoommadii laba boqol aniga isii anna laba boqol baan leeh anna saddex boqol baan leeh anna afar boqol baan leeh hebelna shan boqol buu leeh labana adkan baan leeh konton baan leeh oo la dul dhigayo oo deedna percentage kasii qaado anaa kuu soo kaxaynaya hebelow laba boqol baan soo qaadaya deedna waan kuusii kaxayn waan kuusii gudbaya percentage ii saar anna hebel ii saar anna hebel ii saar ceeb baa ka socota waxa oo oo arrintaas runtii dad marka in la yidhaahdo waxaa dhacday dowladaha dariska ah qofku inuu ku xajiyo kun iyo lix boqol annana imsaa ugu dambeysay oo lagu xajinayo shan kun iyo shan boqol ilaa lix kun in la gaaro qofka soomaaliga ayuu gaaray waa isbaaro loo dhiganaya marka in qofkii ilaahay uu soo caabudo xajkii guto ayaa isbaaro loo dhiganayaa marka waa waa sad can sabiili illaahi caadi ah oo dadka laga celinaya inay soo cibaadaystaan oo ilaahay caabudaan ayaa loo diiday meelo badanba kanayba isbaaro dhigteenba xajkiibay dadka u diideen oo inay ilaahay soo caabudaan ayaa iyaguna uda marka ummad dhinac kasta laga ciqaabay sanad kastoo markii la gaaro xilliga xajka waxaa wasaaradda awqaafta ee dowladda federaalka soo kala dhex gala khilaafaad kuwan la mid ah iyagoona ku murmaqaabka ay u qaybsan lahaayeen lacagaha dulsaarka ah oo ay ka qaataan xujaajta soomaaliyeed ee sanadkaas xajinaya wasaaradda awqaafta ee dowladda federaalk ayaa soomaalida xajka aadaysa waxay u arkaan waddada keliya oo ay lacag ku heli karaan iyagoo musuq maasuq sameynaya maadaama aysan jirin wax kale oo ay musuq maasuq ku samayn karaan oo ila dhaqaale shaqaduduma aha
ciidamada xarakada shabaabul mujaahidiin ayaa xalay dagaallo waxay ku qaadeen saddex saldhig oo ciidanka koonfur galbeed ay ku leeyihiin gobolka baay haashim cabdinasar ayaa warkan faahfaahinaya ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ee ka howlgala gobolka baay ayaa xalay weerar ku qaaday saldhigyo ay ku sugan yihiin ciidamo ka tirsan maamulka koonfur galbeed kuwaas oo khasaare lagu gaarsiiyey ciidamada mujaahidiintu waxay habeenkii xalay dagaal culus ku qaadeen saldhigga ciidamada koonfur galbeed ay kaga sugan yihiin deegaanka goofgaduud buuray ee hoostaga magaalada baydhabo waxaana ciidamadii goofgaduud buuray ku sugnaa dagaalkan looga dhaawacay ugu yaraan hal askari islabaay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxay xalay dagaal toosa ku qaadeen fariisin ciidamo ka tirsan kuwa koonfur galbeed ay ku leeyihiin degmada qansax dheere ee gobolka baay halkaas oo laga maqlayay dhawaqa rasaasta welina faahfaahin dheeriya kama aanan helin khasaaraha rasmiga ah ee gaaray ciidamadii qansax dheere lagu weeraray isla baay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxay xalad dagaal culus ku qaadeen xere sidaas oo kale ay ku sugnaayeen ciidamo ka tirsan kuwa maamulka koonfur galbeed ciidamadan ayaa ku sugnaa halka loo yaqaano ceel aqwaan ee ku taalla degmada diinsoor ciidamada maamulka koonfur galbeed ee la shaqeeya etoobiyaanka ayaa inta badan la kulma weeraro kaga yimaada dhanka xarakada mujaahidiinta al-shabaab kuwaas oo ay khasaare ka dhaxlaan maxkamadda walaayadda islaamiga ee shabeellaha hoose ayaa xukun dil ah waxay ku riday askari ka tirsanaa dowladda federaalka ah ka oo lagu toogtay deegaanka mubaarak maxamed ciise ayaa warkan faahfaahinaya deegaanka mubaarak ee wilaayada islaamiga ah ee shabeellaha hoose shalay galab waxaa ka dhacay xukun xadduriddo ah xukunkan ayaa lagu fuliyey ibraahim abuukar farey oo ka tirsanaa ciidamada dowladda federaalka ninkan ayaa lagu soo eedeeyey inuu ka tirsanaa ilaalada xubin ka tirsan dowladda federaalka ugu horreyn qaadiga ayaa ka warramaya waxaa lagu soo eedeeyey sagaal iyo tobanka bisha sideedaad kun afar boqol afartan iyo afar hijri waafaqsan kow iyo tobanka bisha saddexaad laba kun labaatan iyo saddex maalin sabdiya ujeedo caddeyn xukun maxkamadeed waxaa maxkamadda ku dhaqanka shareecada islaamka la keenay eedaysane ibraahim abuukar fari labaatan iyo shan jir ah degan laanta buuro waxaa lagu soo eedeeyey inuu waardiye u ahaa islow ducaale muddo laba sannadood haatanna laga soo qabtay gurigiisa intaa kadib maxkamaddu waxay jawaab ka dalabtay eedaysane ibraahim abuukar fari wuxuuna ku jawaabay haa way jirtaa in aan waardiye u ahaa islow ducaale muddo laba sannadood bil waliba mushaar ahaan waxaan u qaadan jiray laba boqol oo dollar haatanna waxaa laga soo qabtay gurigayga anoo fasax u jooga kadib qaadiga ayaa ku dhawaaqay xukunka intaa kadib maxkamadda markay dhagaysatay eedda loo soo jeediyey eedaysane ibraahim abuukar farey iyo jawaabta uu ka bixiyey oo ahayd mid qiraal ah maxkamadda waxay u bandhigtay shareecada islaamka waxayna xukuntay sida tan kow ibraahim abuukar farey ficilka uu ku dhacay inuu yahay ficil gaalnimo diinkabax ah labo shareecadu waxay ku xukuntay ibraahim abuukar farey in la dilo dil xadduriddo ah xukunkaas wuxuu ku sugnaaday qiraal waxaa loo cuskaday maraajicda kale ah qowluhu subxaanahu watacaala yaa ayuha aladiina aamanuu laa taqulidu nasaara awliyaa bacduhum awliyaau bacd ومن يتوله منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين سورة المائدة آية كنت ليسوات وبالله التوفيق
ma ahan marka ugu horeysa oo deegaanka mubaarak lagu fuliyey xukun xaduriddo ah warka oo dhegeystayaal idinkala socoteen idaacadda islaamiga ah alfurqaan duurnimadan waa inaga inta